kula wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa midka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada waxaan kusoo bandhignaa tabo lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad waliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada isbuucan waxaan idin haynaa markaa dugsiga sare dhigan oo kale orla imtixaankan oo kala qaada iyaga oralka ayay limaadaan waxay ku leeyihin fartan bareelka inaa ku qortid haddana laba saac unbaa haystaa macquulna ma naqanaysa inaad isku afar iyo toban warqad iyo laba saac inaa ku qortid oo haddana halkii adna halkii safar aa qori karto ugu yaraan toddoba daqiiq todoban daqiiq marka caqabadaas oo kale taas dhib way tahay maxay yihiin caqabadaha ay la kulmaan ardayda araggala xiliyada la qaadayo imtixaanaadka qaran dhinacyadee ayayna uga yimaadaan caqabadaha weydiimaha iyo kuwo kale ayaan uga warcelin doonaa barnaamijka oo uu marti ku yahay cabdiraxmaan ibraahim cabdulle oo ah arday aragga naafa ka ah soo saaraha iyo tabintu oo anigoo sacdiye nuur ah ibraahim calina oo inoo farsameynayaayay soo dhowaada saaxiibayaal hagaag kumanaan arday ah ayaa sanad waliba u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo sare oo ay qaado wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare kaasi oo la qaado inta u dhexaysa bilaha may ilaa juun imtixaanka qaran oo soo bilowday sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ardayda ka qaybgasha waxaa ka mid ah kuwo qaba baahyaha gaarka ah sida ardayda aragga naafada ka ah labada heer ee imtixaanka ayay ka qaybgalaan ardaydan oo wiilal iyo gabdhaba leh si la mid ah ardayda kale ee aragga qaba ayay xaadiraan hadba dugsiga lagu qoro oo ay ku galaan imtixaanka iyaga oo gaaridda goobtana xilliyada qaar ay ka caawiyaan ardayda ay isku fasalka iskuulka amaba dharka dugsiga wada xiran yihiin haddaba u diyaargarowga imtixaanka goormo ayay soo bilaabaan ardayda sidee ayay u qeybaan casharada ma jiraan caqabado ay la kulmaan xilliyada imtixaanka qaran maxay yihiin caqabadahaasi dhinacyadee ayayna kaga yimaadaan weydiimahan iyo kuwo kale ayaan hordhignay cabdiraxmaan ibraahim cabdulle oo ah arday qaba baahyaha gaarka ah filayana in uu ka qaybgalo imtixaanka shahaadiga soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey xaaladan in uu ku dhashay iyo dhalashadiisa kadib in uu aragga waayey horta waa mahadsantaa maayo horta barnaamijka ama araggala horta aniga dadka ku dhashaa ka mid ahay dadka kusoo barbaarayna waa ka mid ahay dadka waxyaabo badan muddo ku dhex jirana waa ka mid ahay ee bilowgii yaraantaadii inaa aa la qabsato xaaladda sidey kugu ahay horta yaraantayda aniga ku dhasho saaka hore kugu sheegay markaan soo weynaaday oo soo kacay dugsiyaa leegeeyey hoose iga sheekeynaysa waxay tiri weligay ismaan dhihin qof arag la-aa jiro waa oo jiri dhaad markastoo aan ku arko oo macnaha si laxawsil ah igu soo dhacdo kale oo ku waayo kale laakiin dib waxay u farxda hooyadii markii ay aragtay xaflad dad aragla loo dhigaayo oo fara badan oo xasuustaa shan iyo tobankii oktoobar inay hadaan jeclahay maalin ushcad la xusaayey markaas waxay tiri maalinkaasa iigu horreysay kadib wixii ka dambeeya waa qanaaci dhahday marka baa aniga shakhsiyaddeeda hadaa kaaga hadla dugsi markaa tagoo kale arday iskala baashaali jiray in dhoolka xataa weligii iigoo ilaha ma arki jirin markaa soo weynaada unbaa waxaas dareemay wixii kasii dambeeya lakiin markaa yaraay caqabada zaa'id ma haysi jirin qoraalka barashadiisa oo kaleeto
waa mahadsantaa walaasha horta qur-aanka waxaa isoo baray macalinkayga ilaahay kheyraas iyo dugsiga markaa tagoo kale cashirka waa lii qoraa qoraal waxaa lee saari jira waa lee memeeri jiray saddex mar marka lee meeriyo waa isaga ceeshana waana ka bixi jiray aadaa mahadsanta saasaa ku xifdi jiray
kadib waa soo weynaatay iskoolaa bilowday bal barashadii waxbarashadii iskoolka iyo horta iskuul markaa galay dadka aragga leh oo xaafadaha ila joogo way yaabanaa jireen cunuga maxaa ka qaldan iskuulka markasta bas ay sii qaadayo isoo qaadayo xaafadda i keenayo farbarayla haddana bara jiray farta dadka aragla ay wax ku qoraan oo kaleetood habkaa wax baranaya dadka la yaabay ku noqotay hore qaar way qaada waayeen qaar ilaa hadda way ka dhadhici lahdaa dad arag la-ah wax barto hase yeeshee laakiin aniga qofka kartidiisay ku xidhan tahay waxaan isku dayay si kastoo caqabadaha dadka isaga hor hor leexi karin iska leexiyo go-aankaygana waa ku adkaystay maantana alxamdulilah ay tahay inaan fanfoor dhammeero
bilowgii waxbarashadaada iskoolka ma iskool caadi ah ka bilowday mise shal markaa iskuulka aaday ani dad macnaha waxaa igu soo xiray aabbahay wiilay saxabiyiina igu soo xiray dadka araggala iskuulkooda toos lai geeyey iyadaan la qabsaday iyagaan kusoo wax bartay abaalna uga hayaa ilahay kheyraa ka siiyay cabdiraxmaanow markii aa waxbarashada qur-aanka ku jirtay dad arag leh oo wixii inta loo dhigo kadib cashirka dib ugu ceeshanayo ayaad lasoo baratay qur-aanka hadda xaalad kale ayaa gashay oo dad baahidaadoo kale qaba bal taa iyo walaashay aada umahadsantaha horta dadka soomaliya markaa kudhex jirto shanta far ilahi masimina hore loo dhayo waxaa waaye dadka isku mid mid maahin kuwa waxaa arkaysaa walaalkaad camal kuula dhaqmaayo ku caawinayo ku koolkoolinayo kuwana ku dhahay cunuga abad bin dhool waayo muxuu hadduu imtixaanka kaaga hormar aday faa'iida daro kuu taa waa arkaysaa kuwa isdhahayo kuwa allele isdhahayo cunuga muxuu wax ka baranayaa adiga macnaha isaga shak kugu sheegayo kuwa aaminsan oo ku dhiirigelinayo ku dhahayo abuu hore u soco guuleyso waa guuleysanaysaa waa naga hormaraysaa kuwa ku dhahay waa arkaysaa marka waxaa waaye walaashay caqabado badan waa arkaysaa adiga laakiin dulqaadka iyo kartidaada ay ku xiran tahay
laqabsiga farta bareelka waxaa caqabada makale horta bareelka waxaa aada ugu mahad celinaa soo barta macalimadeeda macalin faraax marka waxaa waaye horta caqabada kow bilowgeed oo kale waa la yaabaan aniga xataa la yaabay igu noqotay laakiin markii dambe wax yar aan joog joogay saddex bil ku dhawaada ku bartaan u malaynaa caqabada zaaid kulama kulmin hadda cabdiraxmaanoo marka dadka baahidaadoo kale qaba ee xaafadaha joogaan badanaa sida dadka caadiga ah oo kale loolama dhaqno loolama dhaqmo waxaa laga yaabaa xitaa in tilmaamo loo sameeyo xarig guriga inta loogu xiro ilaa musqusha qofkasoo ugu tafo ama un waxyaabo kaleeto loo sameeyo waxyaaba adiga mala kulan aada umahadsantaa walaashay horta barnaamijka hadda ka hadasha xarigga hal unugoo saaxiib aan nahay iiga sheekeeyo ti iigu yaaku madnado wallahi aan la fijaaciyo xitaa ilin iga daada rabtoodeed laakiin nolosheed intaan joogay allah naxariistay ayeydii ay soo korsato horta aniga ayay xaafadda markaa la joogo kale waxay jecleed inaan ilmaha la dheeldheelo inaan meel kasta u raaco inaad iskasoo baabaashaalo markaa qur-aanka dhameeyo iskuulka aan kusoo biirinay iskuulka waxaan kasii qaaday dhiirigelino markaa arka arday asxaabteedu ficay oo kale oo iska dheeliilayo kulligood meelaha marmaraayo horumar ay sii naqata waa sii socday kadib hadda dugsi sare markaa naqdana waa kasii kordhay waxaa waaye inaan keligii isku tasho isku filnaado unbaa sii gaaray laakiin alxamdulilah baa weligii waxaa seyti iyo waxyaaba lamida imaanayso mar caqabadaha seytina waxaa waaye hore umaan arag weli xaaladaadan caafimaad wax dhakhtar ah oo lala xiriiriyey ma jira aada umahadsantaa walaashay horta markaan yaraaya marar badan waxaa laga qaaday meelo badan laga lageeyey isbitaallo fara badan lageeyey isbitaala marka oo degmada ceeldheer ku yaalla gobolka galgaduud aad wuxuu iga soo sheegay macnaha haddii shan qofka uu qaan gaaro cunugan indhihiisa in dib loo caafi karo ama loo daaweyn karo kadib waxaa dib hadda dhow laigu geeyay doctor shiina daaweyn oo ii soo qoray daawooyinkiina waa iska dhaaf inaan masii isticmaalno macnaha inaan kusii isticmaalo qaaba ilahaweysa
iskoolkii dadka baahidaadoo kale qabay aada wax kula baranaysay waa dhammaysay iskool kale oo waxaad tagtay dad baahidaada aa qabin ay joogaan oo arag leh bal bilowgii safarkaas aadaad u mahadsantaa walaashay su-aal aada u muhiima ay weydiisa horta kuwa markaan iskuulka ku beeray waxyaabaha la yaabka lahay aan la kulmaa waxaa kamid ahaa ardaydaa la sheekeysanaysaa waa dhexgalaysaa fartaada wax ku qoraysa way la yaabayaan waa la mashquulayaan waa la tacjubayaan hase yeeshee maalin waxaan go-aansaday inaan horta barnaamijka daabuureedka loo istaago ardayda istaagaan inaan qaato taxriiriyan ka naqdo markaan istaagay waxaa markhaati ka naqday oo maamul iyo macala arday macala macalin oo wada dhegeystaa markhaati ka naqday dhiirigelintaasaa igu filnaatay markaan kasoo dhamaaday barnaamijkan ardaydao dhan aada iigu mahad celinayeen waxay tusaayeen macnaha qaar kuntigood boqolkiiba sagaashan aan dhahnay adiga inaan fiican ahay inaan guuleysan doono inaan hor u socdo unbay tusaan didiiladooda marka caqabado qaar waa jiri karaan hadda markaa iskuulka cusubta imtixaanka habka lagaga qaadayo kale waa kugu adkaa kartaa habka ilaah afkayga been ka saaray een aad magaalka u socon ardayda dhexmaray sidoo kale caqabad way naqan kartaa markaa maraysa arrin dhoolka adoo maqlow sidaa in dhoolka lagu dhahaa haddana maqlows ma loo maleeyo marka waxaa waaye baayida iska caadi maayo dhibaato caqabada la-aan ma jiraysa waxbarashadan oo ka duwaneed tii aada ilaa iyo sideedaad sideedaadka kusoo qaadatay marka ardayda casharka loo dhigayo badanaa sabuurada la saaraa adiga qaab nuuceeya ka baran jirta marka sabuurada la saaro kale macalinka asiga labo qalbi malahan waa hal hal indhooliya sabuurada usii jeeda arday saaxiibkayo meesha agteeda fadhiyaan leeyahay abti waxaan ii yara casharka inaad yaro sidaasuu igu sii yeeraa horaan uga sii socdaa meeshiida casharka ku barbartaa waxaa marka waa qortaa casharada markaa qortoo kaleetana waa xifdiya su-aalaha looga baahan yahay jawaabooda sidaas oo ku bartaa
muqararada badanaa casharada qaarkood sabuurada lama saaro muqararada laga dhigtaa aada umahadsantaa waa su-aal fiicana muqararada markii xaafadda aad joogo kale ardayga ugu dhawaa inaan u wacdan lahaa macana beri casharada la qaadan doono intaasoo beej bal amaanta sii dhigta galabta iyo sii yar sidaasaan ku qortaa saasaan waxooga ku qaataa marka
hadda sanadkii ugu dambeeyey ayaad ku jirtaa waxaad geli doontaa imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada bal rajadaada horta rajada aan qabo waa rajada shacabka soomaaliyeed ee qabaan oo keliya laakiin dowladda soomaaliyeed waxaa u sheegaya dadka dadka baahiyaha gaarkaa qabo marka xilliga imtixaanka dowladda la gaaro kale caqabado waaweyn ay hordhigaan inay ka dhaafaan horta aada uga codsanaa waxaa kaloo rajeynaa insha allahu tacala sanadka inay noqon doonto sanadkii noogu fiicnaayo dadka aragala qaar kamid a kaalmaha koowaad waa arka ilahi idankiisa ama kaalmaha sare ee toobteenka insha allahu tacala waana rajeynaya kartida dadaalkeedana waa ku jirnaa hadduu ilahi yirahdo
jaligaadka weyn ayaad kuma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata
raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga dhagaysanaysaan waxaad nala socotaan barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha taleefanka iyo kombyuutarka waa aalado muhiim u ah dadyoowga qarnigan koob iyo labaatanaad ku nool dunida mar kale waa kuwo natiijo fiican uu kasoo hooyn karo ardayga waxbaranaya oo waxa ay ku xiri karaan barayaal kale oo bixinaya cashiro la mid ah amaba ka duwan kuwa uu ku dhigto fasalka balse adeegsigiisa ayaa go-aamiya wax waliba marka laga yimaado ardayda aragga leh kuwa baahyaha gaarka ah qaba si gaara ardayda aragga naafada ka ah qudhoodu waa ay isticmaalaan aaladahan haddaba maxaa caawiya weydiintan oo lagu daray in kale ayuu qeybtan labaad ee waraysiga kaga warcelinayaa cabdiraxmaan ibraahim waxuuna ugu horeyn ka jawaabayaa weydiin ahayd maxay yihiin caqabadaha aada la kulantaan xiliyada imtixaanka qaran uu socdo horta markii isku ofarta macnaha imtixaanka dowladda lasoo gaaro oo kaleeto waxay ku leeyihiin waxaa loo baahan yahay qofka maadaama qof aragla oo yahay anaga dadka markaa dugsiga sare dhigan oo kale oral imtixaanka noogala qaada iyaga oralka yeeli maayana waxay ku leeyihin farta bareelka inaad ku qortid farka bareel farta bareelkana mid soconaysa maaha inuu marka todoba beej oo imtixaankaas warqadaha dowladda ka kooban tahay adig kuwaa wuxuu ku noqonaa afar iyo toban baal afar iyo toban bag afar iyo tobanka bagbagin waxaa laga yaabaa inaad ku qorto adiga toban daqiiqo toban iyo shan daqiiqo ilaan su-aasha xifdis jawaab dheer oo bahanta marka waxaa waay caqabadaha taas horta kuka hadan laba saac unbaa haystaa macquul lama naqanaysa inaad isku hid afar iyo toban warqad iyo laba saac inaad ku qortid oo hadan halkii halkii bej adna halkii sadar aa qori karta ugu yaraan toban daqiiq saddex daqiiq todoba daqiiq toban daqiiq iska dheh aa qorays marka caqabadaas oo kale taas dhib way tahay teeda kaleeto macnaha mararka qaar oo kale oo kaarka dowladda adoo imtixaanka kaarkiisa wadata idhiga iskuulaadka lagu handadayo dowladda ay kula adoo indhool wax ugalaysa oo kale mararka qaar waa la kulmaan dadka qaar hadda anin kastoo aan la kulmin sanadkii iigu horreeyay ay tahay marka aga caqabad waa arkeenaa laakiin dowladda waxaa ka codsanaya inay naga qafafiyan cadaraas caqabadaas iyo dhinaca booliiskana waxaa ka codsanayna ayagana aan ka rajeynayna weliba si wanaagsan inay nool dhaqmaa ilaha idankiisa
gaadiidko kaleeto wax caqabada ma kala kulantaa soo iskoolka u gaari lahaa iskuulka aan dhigto iskuul gaadiid loo raaca maayo mid xaafadeeda ku yaalla waaye markaa baxayo o kaleeto mararka qaarna qof ay wado mararka qaarna anaa kaligay socdo laakiin mararka qaar waa laga yaa dhibaata in alkunatido wado waxaa waaye geel iska joogo lo iska marayso dameer iska maraayo mararka qaar waxaa waaye ama dadka xataa qaarkood aan ku jeedin oo kale iska meel iska fiirinayo iska dardarayo dhibaatooyin waa jiraya laakiin waxaa waaye insha allah inta laga taxadiri kara inaa ka taxadira isku daya
dhalinyarada da-daadoo kale ku jirta waxay aada u isticmaalaan social mediaha ma ka mid tahay anaa isticmaala weliba boqolkiiba boqol aada u isticmaala weliba dhinaca facebooka timid tiktokganiti whatsapp dhinaca aaladaha dhana waada isticmaala walaashiis dadka qaar waxa ay isleeyihiin qof arag la ma isticmaali karo barahaas bulshada
saa hor u aragtay ama dad badan waraysiya uga qaad qaaday taleefana iphone lisla dhaho ama xataa kuwa samsung waa jiraan oo lagu xirtaa tusaalekan oo kale waa kaas saas buu u hadlaya marka daa saacaddu ii sheegaya markaa rabo inaan furo kale waa furaya saas waa fura haddoo kale wasaabkaa rabo inaan galo cod laha jiro messengerka hadda whatsapp ku dhufto waa kana pagekaaga kalena soo bixi daara oo kale dheg magaca u wareegsanaya saasaa loo isticmaalaa marka caadi Select a wire. Wireless VHQ. Sharika. VH. Cancel. Button. Wireless soo qona cancel iska dhaha WhatsAppkaaga WhatsApp. Your voice. Me voice message. Your voice. Ch- Sadia E.
Adaa jooga weedkaaga dhex jooga. Waxa waa kaas asaas u isticmaalaa qoraalka rabo inaa qoro kale.
Compose message. Text field.
Intaa ka isticmaala walaashis.
Check compose message. Check.
Saasaa loo isticmaalaa waa caadi waa qoraaladiisa saana loo isticmaalaa loo hagaagayaa.
iskoolka markaa ka baxdo caadiyan xaafadda ayaa tagtaa maalintii oo dhan maxaafaddaa ku qaadataa mise inta soo baxdo ayaa dhalinyarada mararka qaar la sheekaysataa xilligan horta xilli xaafad la joogi karo waanba koobka adduunka oo xamaasadiisa lahaa noo socdo fonfoor waa noo dadaal waa nagala rabaa afkii marka xaafad inaad joogaan horta weligay ismaan barin horta alxamdulilah taasna waalidkaya ku mahadsan iyo allihii abuuray kadib waxaa walaashii xaafad markay iskuulka ay imaado kale aan kasoo tago waqtigayga dhammaado eed horaan bareefdu dhiga jir laakiin haddaa ka baxay markaa imaado kale cashir akhrisa waxaa usoo aadaa dhalinyaro cashir markaa is akhrisan oo dhammaysanana xoogoo falanqeyno kale iska aalgalinaa siyaasadda ama kale ciyaaraha
si la mid ah dadka kaleetee caadiga ah waa baxdaa suuqaa tagtaa dharaa soo iibsataa kal iyo laa balasho kal iyo laa weliba arrimaha aada ku jeclaa xiliyadan la yaabo dadka ay igu mashquulaan ay ka mid taaba see dharka iskugu soo baxayo aad u fahamtaa walaa walaashay su-aalo aada u muhiimsan waay su-aalo marar badan dad ay weydiiye waaye horta shaarka waa qabanaysaa markuu shaarka hadda tusaale shaar ramadaan oo kale isaa tusaale ka bixinayna moogta shaarka markaasaa u qabatid oo kaleeto shaarar waxaa jira suufsuuf oo macnaha xoogo marmara camal oo jiljilcan oo dun ka samaysan iyo kuwa ad adag oo kulyada kulalka kale awrooneen lebiska marka waxaa loogu talagala badanaa dadka hore kugu sii sheegaya waa dareemaysaa lebiska kuwan oo jiljilcan oo kale loogu talagala kan jilcaha haddaa qabatid lebis inuu yahay waa dareemaysaa waa gashan haddii istaylkaaga iyo kale dhab yahay waa qaadanaysaa suraalkan sidoo kale asigana saas waa jira hadduu jiljilco nidaam yahay waa qaadanaysaa haddaa hore asi caadi warta haddaa uniform ratana gooni waa ida badanaa marka marka aad tusaale dukaameysi oo kale aadayso oo aad dhar soo iibsanayso adiga baxa masoo lagu raaca walaa baabadan hadda aniga horta haddaan runta iskala hadlo horta ani waxa ah qof marar badan aanan bixi jirin oo xaafadaha ka bixi jirin laakiin hadda sanadahan dambe sidii loo gaaray inaan baxaa bilaabay oo keligay aan soo gato keligayna waa soo gadan karaa marka qaarna waa la raaca cabdiraxmaanoo ardayda adinka idin ee, adiga kula midka ah ee baahiyaha gaarka qaba qaarkood markay sideedaad ka dhameeyaan waa ay ka haraan waxbarashada oo ma aadaan ee, dugsiyada kale oo dadka aragga leh ay dhigtaan adiga caqabadaas oo kasoo gudubtay oo waa istijaabisay rajadaada ku aadan inaad jaamacadna sii dhigato heerkay gaarsiisanta cilmi noocyaalanta baran doonta boqolkiiba boqol waa ku kalsooni qabaa maanta horta een, weliba her rajadeeda boqolkiiba boqol aan dhihi karaa jaamacad inaa aada hadduu ilaahay yiraahdo waana jeclah weliba hamigaasna waa igu taagan yahay waana aadi doonaa facultiga ay soo qaaday facultiga aad ku jeclaha ama aan qiimeeyo aan jeclaha inaan barto waxaa waaye political science ama siyaasadda waaye siyaasadda aad macnaha aan waxeel dheeraas dhihi karaa ama ka hadli kartaa oo wax ka qaban kartaa soomaaliya maadaama ay halis u taagan tahay haddii dalkeyga waxaan u qaban karo oo kale macquul weeye inaan qabto oo jeclalaha
Ee, ardayda qaarkood sideedaad ay badanaa ku dhamaystaa weliba gabdhaha Waa umadaada sax waa runta fariintaada ku aadan dadka kula baahida ah ee haddana aanan waxbarashadii ka salgaayo walaa walaashay aadaad umaadsantaa sacdiyo dadka ba- badan oo gabdhaha saa sheegtay wiilana waa jiri karaa laakiin waa ku yaryihiin gabdhaha sitii boqolkiiba sideetan anoo ugu badan laakiin abaayo dadka marka gabar ay taho qofkaan waxay iska dhaadhicin haddana gabdhaha masaakiinta ah weliba oo dadka oo macnaha aan iskaafka gaaban ah oo kaleeto waxay iska dhaadhicinaya maadaama gabar aad tahay haddana iskuul dad arag leh aad u gelaysid macquul ma naqi karto waxyaaba saas iska dhaadhiciyeen laakiin waxaan jecla lahaa horta qofka biniaadanka wuxuu isku xiro fulkaas asun baa jabi kara nafsadiisa ka bixi karo inay horta kow iyaga ka bixiyaan isku dayaan inay horta waxaas iska tuuraanoo heeryada kor saaran inay iska qaadaan ay isku dayaan oo wax waxbarasho la-aanta ah iska dhaafaan ay ku dhiiradaan inay iskuulaadka aadaan ay jeclaystaan weliba weliba dadka aragga leh qubo badan oo ay ka fiican yihin arki doonaan anaa u ballan qaadaya hadduu ilaah yiraahdo inay u tagaan oo ay la soo dhaqmaan oo wax la bartaan oo la qaybsadaan dhibaatada horumarkan la qaybsadaan aan jeclaan lahay weliba waan rajeynaa insha allahu tacaala inay qaadan doonaan taladan
bulshadu ma islaaxato ixtiraamku daaka lumaa
wuu mahadsan yahay cabdiraxmaan ibraahim cabdulle oo ah arday aragga naafa ka ah guud ahaan waa naga intaa barnaamijka aqoonkaal waan idiin soo saaray halkanna idinkaga tabinaya anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calina wuu farsameynayay kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga